bismillaahi raxmaani raxiim waxaan aan ka cabanaynaa arrin aad iyo aad noo dhibtay oo ka jirto wadada xamar ilaa iyo wallaweyn khaasatan ay fadhiyaan niman khaas ah oo loogu soo talagalay inay shacabka ay meesha ay samarin haddaan fiirino fiirino in badan aan fiirino aan daraasiino aan baarnayna waxaa noo soo baxdayba jagboontiyada yaalla meesha iyo nimanka dadkan sida xun u galayba inay yihiin dad is-og maxaa taas cadeen waa waxaa cadeen u ah waxaa taallo unug ayaa waxay fadhisaa meel agteedii ayaa dadkii lagu dhacahayaa ama isbaaradii ayaga ay joogeen laftigeeda ayaa dadkii lagu baaranhayaa u dhaqaaqi mahayaan xigtana ayagaa isku xigaan xigtana ayagaa isku xigaan waxaan leenahay oo mar leenahay oo laba leenahay oo saddex leenahay arrintaas waana dhibtay arrintaas waxaan ka codsanaynaa dowladda si cad oo ballaaran inay wax uga qabato bilxaqiiqa dhibka kaloo jiro kun iyo siddeed boqol oo askari ayaa waxay joogtaa belisdoogle ilaa iyo xamar inta udhexayso waana sagaashan kilomitr xalna uma hayso dowladda dowladduna ma aha mid maqaar saaro waa mid annaka aan soo dooranay waxaan leenahay dowladdu haddaysan shaqaynaynin shacab ayaana shacabna waa kii doortay dowladda dowladduna waxay ku joogtaa rabitaankeenna rabitaankeenna waa inay si cad uga soo jawaabtaa dowladda waa inaysan noqonin mid oo iska aamusan isbuuc ayaa waxaa socdo kufsi dhac dil ayaa socda isbuuc o dhan belidoogna mas-uuliyiinta ku aruursan oo dhan degmadan wax usoo baxa midna ma jiraan sideed kilomitr noo jirtaa sideed kilomitr waa ku eedeysan yihiin boqol kiiba sagaashan iyo shan maxaa koosgareeyey waxay dareesku u wataan ee qoraxda u joogaan sida ay noo sheegahayaan waa shacab shacabna maaha shacab maahan waxaa caddeyn u ah shacab sagaal maalmood oynahayo oon taliyo u imaanin oo mas-uul u imaanin oo guddoomiyihii degmada xataa aan usoo bixin waxa waaye dhibaato cad oo meeshaas ka muuqata waay haddii ay arrinta saan kusii socotona waxaa dhacayso ama shabaab aan noqono ama shaydaan aan noqono inaan wax iska dhicino waxaana lagu yaqaana deegaanka walaweyn haddaan nahay burburkii markuu bilowday waxaa noo shaqayn jiray siteeyo waxaa noo saarnaan jireen qoryo muqdishoaan kasoo adeegin jirna annagoo qoryaheena wadano waana ku imaan jirnay tuugadana kuwaasa xumaay hadeer kuwaan waa kuwo shaati soo wudo kuwaas waxay ahaayeen kuwo oo cad oo muuqdaan waxaan leenaha ama wax noo qabta ama waxbaan qabsanaynaa dawladdu waxaan leenaha ama wax noo qabta ama waxbaan qabsanaynaa warkeena waxaa uga baxaya intaas